deegaanka baxda gaaba oo ka mid ah deegaanada soo koraya ee gobolka mudug oo ay ku nool yihiin dadyow aad u fara badan ayaa laga soo sheegayaa baahiyo kala duwan oo ka jira deegaankaasi baahiyaha ka jira deegaanka baxda gaaba ee gobolka mudug ayaa waxaa ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha bulshada loogu adeego oo aana deegaanku lahayn caafimaad la-aan waxbarasho la-aan iyo weliba biyaha oo deegaankaasi ku yar haddaba guddoomiyaha deegaanka baxda gaaba ee gobolka mudug dhalaweyn xaafa ayaa ka warbixiya baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaankaasi meesha deegaankan dowladda badan maanta waa joogtaa aduunkana waa arki doontaa waxaan sheegay kale wax beera maahan caafimaad baa jirin waxbarashaan jirin xarunta dowladdaa jirin guribaa guryahan dhisan saldhig u dhisan booliis guryi waa dhammaystirin nomadadna waxaan nidhi dowladda galmudug waxaan nidhi meeshaan maa dhisanay oo maa waxaan ku deeqanay booliis baan ku deeqnay dhammaystirta laba sana qaybiyata laba sana qaybiyata booliisna ma hayno booliis sidii sanada keeni lahaa oo lasana maanta la keeni lahaa waxaa maanta dhac ma dhaceen meeshaan badda beliis u baahan tahay caafimaad u baahan tahay xarun waxay u baahan tahay mataqaana deegaan u baahan tahay waxbarasho u baahan tahay waxaas maa dhuma hayno wasiirka amniga waa noo yimid waxbarasho waa noo timid beeru waa noo yimaadeen wax aan noo imaan lama arko mid walba waxa yimaadeen nabadda u yimaadeen maahane horumar waa imaan nabadda waxay u yimaadeen in wax qabtaa mooye nabadduna waxay ku jirtaa meesha in saldhig beliis la keeno bay nabadda ba ka mid ah laakiin maalin walba in la taanano nin remihii la cayriyo wax nadaama maahan sidoo kale guddoomiyaha deegaanka baxda gaabo ee gobolka mudug dhalaweyn xaafa ayaa waxa uu baaq u diray maamulka dowlad goboleedka galmudug wasiirada iyo weliba xildhibaanada iyo hay-adaha kala duwan in ay si deg deg u soo gaaraan deegaanka baxda gaabo oo ay ka jiraan baahiyo kala duwan maamulka galmudug madaxweynaha goboltooa gobolka xildhibaanada wasiirada waxaan ka codsanaynaa deegaankan dad ballaaran baa degan in loo dhugmalahaado ayaan soo jeedinayaa waayo iyadu madaxa dhow bay aadaan madaxa dhow magaalada dhow degmada dhow bay aadaan safarka dheer iyo diidaya mataqaana iyo magaalada socodka dheer